Masjidka Muuse Boqor ee ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo dhowaan la bilaabay dhismihiisa ayaa maraya heer bilaaw ah waxaana dhismihiisa bilaabay dad muxsiniin oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa qaar ka mid culummada iyo guddiga gacanta ku haya masjidka ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay ka qaybgalka dhammaystirka masjidka Muuse Boqor ee ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir mihii masaajidkii Muuse Boqor oo hadda marhaya marxaladii asaaska oo aan rajaynayna insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaalaa siduu noogu fududeeyey bilowgaba inuu noogu fududeeyo dhammaystirkiisa insha allahu tacaalaa ummadda soomaaliyeed adduunka daraaftiisa iyo dacladiisa kala joogta waxaanu ugu baaqaynaa beydka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inay maalgashadaan oo istismaarsadaan oo ay ka soo qayb qaataan dhismihiisa runtii waa fursad qaali ah maanta nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ninkii masaajid ilaahay dhisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada guri ooga dhisahayo masaajidkani waa afar dabaq wey sida laga rabo asaaskii baa hadda la maraya wuxuu ku kacayaa sagaal boqoloo kun oo doolar ayaa qiimihii uu ku dhismaye uu yahay insha allahu ma badna wixii loo kaco dhaqsay dhammaanayaan ilaahay idankiisa haddii laisku celceliyo musallaha qofka ku soo aadayo qof intuu ku tukado haddaad rabto inaad maal gashato ilaahay ugu dhowaato waa afar boqol iyo shan doolaroo keli ah wey hal musalla qaado laba qaado toban qaado boqol qaado adiga iyo tabartaada wixii kaloo soo harana masaajid kalaa lagu bilaabayaa in la yidhaahdo ayaa noo ballanah wajazaakum allahu khayran ilahay waxaan ka baryayaa biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa inuu waxa aad bixiseen wax ka khayr badan idinkugu bedelo qoladii wax la baxdayna inuu ilaahay ka ajar siiyo masjidka muuse boqor oo ah masjid weyn ayaa ahmiyad u leh dadka degan degmada waaberi ee gobolka banaadir